asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee hadba laga yaabo inay ka hadasho mar duqay ururtay marna laga yaabo inay ka hadasho caaqiliin kulmay marna laga yaaba inay ka hadasho siyaasiyiin dan leh marna laga yaaba inay ka hadasho dan dadweyne marna laga yaaba inay ka hadasho dhallinyaro caraatantay marna laga yaaba inay ka hadasho hooyooyin isu imaaday marna laga yaaba inay ka hadasho gashaantimo tashaday marna laga yaaba inay ka hadasho waxyaalo kale oo fara badan oo nolosha qaybaheeda kala duwan ah howlaha farada badan ayaa waxaa ka mid a mideennan maanta aan ku soo qaadanayno sheekadeennan maanta ayaa waxay leedahay waxaa jiray rag yaa meel isugu yimid intaanan sheekada gelin gudaheeda waxaa jirta haddii eebba idmahayo qofka inuu isbeddel sameeyey iyo in kale waxaa lagu gartaa haddii uu sanadkii hore sidii uu ahaa uu sanadkan yahay de waa arrin maaragtay la dhihi karo weli halkaagii baad taagan tahay haddii uu meeshiisii hoos uga dhacana nin waagii horaad fiicnay dibu socod baad noqotay baa la dhihi laakiin hadduu uu halkiisii taagnaado ama uu sidiisii nolosha isaga arko ama aan waxba usoo kordhin waa arrin kale oo dhibaatadeeda leh oo qofkaasu in la masuugo ama howlo badan lagu masuugo ayaa meesha imaanhaya marka rag baa meel isugu yimid haddii raggii meesha isugu yimid waxaa laga wada hadlay dano fara badan kuwaasoo noqon kara dano doorasho kuwaasoo noqon kara dana diigan kuwaasoo noqon kara dana dalag kuwaasoo noqon kara dana dadeed kuwaasoo noqon kara dana daleed kuwaasoo noqon kara dana daruure kuwaasoo noqon kara dana diimeed kuwaasoo noqon kara dana haddii ilahay kuu sama ogol yahay duunyo iyo wax la mid a ama qayb un kolley nolosha xidhiidh la leh unbay dan ka noqon karaan danahaas farada badan ee isbabedeli kara ee noocyada badan noqon kara qayb ka mida ayaa laga wada hadlay haddii laga wada hadlay dee rag fara badanoo hawsha iyadaa ka soo shaqaynayay ayaa meesha isugu yimi nin ka mida marka oo loo filahayey inuu yahay nin dadka waxgalka ah ka mid a ama ummadda dadka waxgalkeeda ah ama dadka dheergaradka la dhaho lagu tirinayay in fara badan howlaha noocana kusoo jiray ayaa howlihii laga hadlahayey oo dhan yaa wuxuu noqday mid ka dhacsan ama ka hooseeya heerkii loogu talagalay muxuu uga dhacsan yahay wuxuu uga dhacsan yahay arrin heble iyo arrin heble iyo arrin hebla waa inaan wax ka qabanna waa inaan saa iyo saa iyo saa iyo saa iyo saa yeella markii la dhaho ayuu wuxuu dhahayaa dee shalayba hawshu sidaasay ahayd daraad weynagii sidaasii sidaa howlheble u gallay maalin heble weynagii sidaa yeel macnaha fakerkiisaa wuxuu maxaa la soo maray iyo maxaynu samaynay mooyaane maxaan rabnaa inaan qabanno maxaan qaban karnaa maxaa inagu soo aadan maxaa dhibow u baahan in la baabi'iyo maxay ummaddu ka cabanaysaa maxaa ummadda ku habboon maxaa dalka ku habboon maxaa dadka ku habboon maxaa dunyada ku habboon taa iyada aba meeshan lamuusa imaanin macnaha wax qorsho ahoo soo wajahanba ama wax qorsho ahoo uu u diyaargarooba ma jiro laakiin wixii lasoo dhaafay unbuu dul taagnaa mid marka ka mid a raggii caaqiliintaah ee meesha joogay oo aan ninka halkaa ka filaynin ayaa ninkii markuu hadalkii noocaasa soo celceliyey yo jimlad hadalla ah ayuu ku yidhi wuxuuna ula jeeday inuu isagana wax tusaaleeyo dadkan kale ee la joogana inuu tuso ninkanu inuu yahay badhay meel cidlaa fadhiya meeshii lagu qiyaasayna uu mid aad iyo aad uga sokeeyo yahay ayuu tusaale ahaan ka bixinhay markaasuu hadalkan ayuu ku yidhi waa hadal aad iyo aad u xigmadaysan bal eeg waana middan soo socota xigmadda uu ku yidhi wuxuu ku yidhi haddii maalin kaste oo aad joogto ay kula mid tahay maalin ka hor noloshaadu waa murugo haddii maalin kaste oo aad joogto ay kuula mid tahay maalin ka hor noloshaadu waa murugo ayuu ku yidhi aad ugu fiirso dhegaysta hadalkiisa ka hoos bixin haddii maalin kasta oo aad joogto ay kuula mid tahay maalintii shalay oo aadan wax isbedela samaynin ama aadan u diyaargaroobin ama aadan wax un dhaqaajiso horey u socota aadan isku dayin dee noloshaada waa murugu yidhi waa mid laga murugooda wey adiga noloshaada lafteeda ayaa muruga hadalkaasaa loo dusiyey waxaa lagu yidhi haddii maalin kaste oo aad joogto ay kuula mid tahay maalin ka hor noloshaadu waa murugu intaa haddii aan anugu ku idhi dee dhegaystow adbuu ad maqasha adiga laftaaday dhegaysanaya haddii noloshaadu meeshay shalay taagnayd hankii ay lahayd weli un ay taagan tahay oo ayna waxba kusoo kordhinin kii shalay iyo darad ay qabtay ayna waxba ka qabanin haddaan ku leeyahay dhegaystow waa murugo noloshaadu ee nolosha murugta ka saar oo noqon nolosha mid iftiinka u soo saara mahmaana maanta aan kusoo qaadanayna xubinteenna burtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi isqurxi intaadan arag quruxda dadka kale